tirakoobka la sameeyey ayaa waxaa lagu ogaaday in lixdii bilood ee lasoo dhaafay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka puntland ay ka dhaceen ilaa iyo lix boqol oo shilan gaari ah arrintaas oo tilmaamaysa halista iyo dhibaatada ay shilalka gaadiidka ku hayaan deegaanadaasi waxaana tirakoobkan lagu sameeyey shilalkii lixdii bilood ee lasoo dhaafay ka dhacay deegaanadaasi lagu sheegay inay sababeen dhimashada afartan iyo shan qof halka dadka ku dhaawacmay ay gaarayaan boqol qof arrintaas oo tilmaamaysa in kiisaska caafimaadka ee ugu badan ee isbitaalada deegaanadaasi qabtaan ay ugu badan yihiin kuwa ay sababaan shilalka ka dhacay deegaanadaasi iyadoona sababaha ugu weyn ee shilalkaasi keena ay ka mid yihiin darawallada oo si xawaaro ah u kaxeeya gaadiidka iyo waddooyinka qaarkood ee deegaanadaasi oo aad u burbursan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka puntland ayaa marar kala duwan waxaa laga soo diiwaangeliyey shilal sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaas oo sababta ugu weyn ay ku tilmaameen bulshada ku dhaqan deegaanadaasi waddooyinka oo si aad ah u burbursan islamarkaana maamulka puntland uusan doonaynin inuu wax ka qabto dhibaatadan haysata bulshada